qoraalka labaad taasi waa waxa ay waxbarashada xagga dugsiga qof ahaaneed u ekaan doonto sanad dugsiyeedka laba kun koob iyo labaatan ilaa laba kun labayo labaatan ardayda wax ku baranaysa xagga dugsiga ee dugsiga barbaarinta ilaa fasalka labiyo tobnaad waxay lahaan doonaan taageerada qof ahaaneed ee macalimiintooda iyo shaqaalaha dugsiga ardaydu waxay haysan doonaan fursad loogu xidhmo oo loo dhiso bulshada gudaha fasalladooda iyo dhismaha dugsiyada dhammaan dhaqamada caafimaadka iyo badbaadadu waa badbaadadu waa la sii wadi doonaa si loo hubsado in dhammaan ardayda iyo shaqaalaha ay badbaado ku joogaan xagga dugsiga ardayda wax ku baranaysa xagga dugsiga waxay heli doonaan fasalka waxay heli doonaan fasalka online-ka ah haddii ay dhacdo inay u baahdaan inay wax ku bartaan guriga haddii aada doorato inaad wax ku barato xagga dugsiga qof ahaan ilmahaaga ama caruurta ma aha inaad samayso shay kasta oo kale ilmahaaga am caruurta ilmahaaga caruur ama caruurta caruurta waxaa loo diiwaangelin doonaa waxbarashada qof ahaaneed xagga dugsiga ilaa sebtembar laba kun koo iyo labaatan ilaa juun laba kun labayo labaatan